Nabaddu waa tiirka koowaad ee wada noolaanshaha bulshada, la'aanteedna aanay jirin nolol dhammaystiran oo bulshada dhexdeeda ah. Isdhexgalka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada ayaa door weyn ka qaata horumarka iyo xasilloonida waddanka, waxaana lagama maarmaan ah in si wadajir ah looga shaqeeyo nabadda iyo wadajirka. Ururada bulshada rayidka ah sida odayaasha dhaqanka, ururka haweenka, iyo ururka dhalinyarada ayaa door weyn ka qaata nabadeynta deegaanada Jubbaland, iyagoo mas'uuliyad iska saara sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa muhiimadda ay nabaddu leedahay. Afhayeenka Salaatiinta Jubbaland, Ugaas Cumar Xirey oo si qoto dheer uga hadlaya muhiimadda nabaddu leedahay, ayaa bulshada Jubbaland ugu baaqay inay si guud uga wada qayb qaataan horumarinta nabadda.
Isdhexgalku muxuu yahay? yaa isdhexgala haya yaa loo baahan yahay isdhexgalo dad soomaali ah isku diina isku dada isku mabda isdhexgeli kara isdhexgalka laga hadlaya kaa wey soomaali baan ahay dadkaan iskaga dhex jiraa ma aha nuxurka laga hadlaya waxaa weeye dadka jubbaland ee soomaaliyeed ee jecel inay ummadda soomaaliyeedna wax noqoto jubbalandna ay wax noqoto wey inta isdhexgalaysaa waxa isku ah intaa wey waa ogtihiin meel kastoo dagaal ka dhaco waxa dilahaya waa sooma ka yaalla waa soomaali kan kale xagga yaallana waa soomaali miyay waxaynu soo mari jireen ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas ilaahay weynaa baan dacwo u nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas inuu inuu naga qaboojiyo waayo wax isdilahaya waa un soomaali dhanka kale gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose marwo faadumo aadan kateela ayaa dhankeeda ka warbixisay doorka ay haweenku ka qaataan nabadeynta iyadoo bulshada jubbaland u iftiimisay midhaha nabaddu leedahay markaan nabad ka hadlo nabad qof kasta danbay u tahay nabad markaad gurigaada seexato sariirtaada habeenka aad tagto oo saa u tataabato ko waxaad ka tataabanaysaa ama baal kuusii fuulaa nabaday ka mid tahay amaa laguu soo galaa nabaday ka mid tahay amaa cawada nabad ku seexat nabaday ka mid tahay nabadana haddii la helo oo nabad ku seexatana waa waxa ugu wanaagsan adduunka nabadana waxaa ka shaqeeya dadka wadadega ayaa nabadda ka shaqeeya nabadda waxaa ka shaqeeya dhalinyaro iyo haween iyo odayaal iskaashaday